bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan ku soo dhowaada warka subaxee raadiyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a taliyaha ciidanka xoogga dalka oo markaa sheegay in sanadkan inta uu socdo ama sanadka gudihiisa guud ahaanba dalka uu ka xoreyn doono milatariga dalku argixisada al-shabaab kadib kormeer uu ku tegey xarumaha ciidamadu ay ku leeyihiin jubbooyinka ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay dhagarqabee lagu tuunsan inuu ka tirsan yahay maleeshiyaadka argixisada ah ee al-shabaab kulan wadatashi ah oo ku saabsan sidii loo hirgelin lahaa istiraatiijiyadda qaran ee ka hortagga fikirka xagjirka ah ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya tobabar ku saabsan teknolojiyadda casriga ah oo ay soo qabanqaabiyeen ururka injineerada soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho caasimadda dalka akhbaraadka dibadda warkaad kula socon doontaana waxaa ka mid ah hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo dowladaha midowda yurub ayaa shaki ka muujiyey bayaankii ka soo baxay sacuudiga ee ku saabsanaa geerida jamaal kashooqi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
hagaag markaa dhegeystayaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho warkii oo dhan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in sanadka soo socda guud ahaanba dalka laga xureyn doono maleeshiyaadka argagixisada ay al-shabaab kadib markii uu kormeer ku tegey xarumaha ciidamadu ay ku leeyihiin jubbada hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeye gaas daahir aadan cilmi indho qarshe ayaa sheegay dhowaan inuu bilaaban doono howlgal guud ahaanba dalka looga sifaynayo kuwa nabadiidka ee argagixisada
waxaan leeyahay saaxiibyaal saaxiibyaalow ciidan soomaaliya dhibaato badan baa haysata nimankaas aan naxariis darrada ku abuurantay mataqaana ogolayn in ummadda soomaaliyeed ay nabad hesho inaan iska dhicinaa naga go-an aad iyo aad baan waxaan idinku geesinageli inaan iska dhicisaan nimankaas annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan idinku taakulayno sida layskaga dhicinaa ama aqoon ha noqoto ama qalab ha noqoto ama wax alla wixii loo baahday kale ee dowladdu ay mataqaanaa aad uga baahantihin idinkana waajibaadkiina sidaasoo kale waan idinka ramaynaa guuritaan aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaa qorshaysan in runtii qorshaysan in laga xoreeyo sanadkan soo socda al-shabaab dalka in laga xoreeyo aad bay u qorshaysan tahay meelo badan baa laga bilaabay wadooyinkan dhedheer isku furo muqdisho kismaayo in la furo muqdisho baydhabo in la furo muqdisho beledweyne in la furo aad bay u qorshaysan yihiin qaybo fara badanna waa la bilaabay waad ogtihiin hadda beledweyne ilaa iyo buulubirta waa la furay mar dhowna waa soo gaaraysaa xamar haddana waxa ku xigta baydhabo baa ku xigta waxa ku xigta kismaayo muqdisho wayna furmaayeen wadooyinkaas waa la furaya insha allah laakiin ma maqli jirta waxaa layihi roma maalin laguma dhisin maalin laguma dhiso dagaalku wuu socdaa tanba shala ma ayna joogin maanta baarsangunay joogaan beri jabaabay tegi doonaan saadamba jilib bay tegi doonaan tan ku xigta bu'aalay tegi doonaan waa loo socdaa ciidanka markaad degideginina
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye gaas daahir aadan cilmi indho qarshe ayuu ahaa oo ciidamada kula hadlayay deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabe ka tirsan maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab kaa oo la sheegay inuu maleegayey falal ka dhana dadka shacabka cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye ayaa noo soo jeedinaya ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay dhagarqabo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab kaa oo ku dhumaalaysanayey nawaaxiga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qoraalkan kooban oo lagu daabacay barta tiwitterka ay hay-adda nisa ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen shakhsi ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo maleeshiyaadka u qaabilsanaa dhanka sahanka kaasi oo doonayay inuu bixiyo xogaha ciidamada maanta ciidanka amniga ayaa soo qabtay nawaaxiga degmada afgooye shakhsi sahan uu ahaa tabinayey xogaha dhaqdhaqaaqa ciidanka si waddada ay u galaan howlgalkan cidi wax kuma noqon qabashadan waxay qayb ka tahay nabad ku soo dabaalidda caasimadda ayaa lagu yidhi warka nisa ciidamada amniga ayaa dardargelinaya howlaha sugidda amniga iyo weliba dabinada loo dhigayo dhagaarqabayaasha maleeshaadka argagixisada ee al-shabaab ee doonaya inay bulshadu ay dhibaateeyaan
kulan wadatashiya oo ku saabsan sidii loo hirgelin lahaa istiraatiijiyada qaran ee ka hortagga fikirka xagjirka ah ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya maxamed cabdulqaadir socdaal ayaa nairobi warkaa nooga soo diray
waxaa maalinkii labaad ka soconaya magaalada nairobi wadatashi looga arinsanayo sidii loo hirgelin lahaa istiraatiijiyadda qaranka ee ka hortagga fikirka xagjirka ka oo ay fududaysay qabsoomidiisa amisooma wadatashigan oo qeyb ka ah kulamo dhowra oo lagu soo qabtay gudaha dalka ayaa waxaa magaalada nairobi lagu soo bandhigayaa istiraatiijiyadda uu xafiiska qaranka ee ka hortagga fikirka xagjirka uu ka sameeyey sidii loo hirgelin lahaa istiraatiijiyad midaysan oo ka dhan ah fikirka kooxaha xagjirka ee dhibaatada ku haya dadkeena wadatashigan waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka kala socota xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maamul goboleedyada dalka warbaahinta qaranka iyo khubaro ku takhasusay ka hortagga argagixisada agaasime ku-xigeenka barnaamijka qaran ee ka hortagga fikirka xagjirka ee xafiiska ra-isul wasaaraha dalka mudane kooshin cabdi xaashi ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyey waxa uu kulankan ku saabsanaa waad mahadsantihiin maanta kulankan aan halkan u joogno waa kulan loogu talagalay diyaarinta istaraatiijiyadda warbaahineed ee ka hortagga fikirka xagjirka waa istaraatiijiyad mideyneysa dhammaan laamaha dowladda ee ku takhasusa howlaha looga hortagaya fikirka xagjirka istaraatiijiyadda maanta halkan ku diyaarinayno waxay noo saamixi doontaa la dagaalanka aan kula jirno sidii soomaaliya looga cebtiri lahaa fikirada xagjirka ah waana kulan in muddo ah soo socday oo hadda maanta halkan noogu soo idlaan doono hadduu ilaah yiraahdo marka aan dalka ku noqonana oo laga bilaabi doono fulintiisa insha allah waana maxsantiin dhanka kale mar uu madaxa ilaalinta xuquuqda bini aadamka ee amisom mudane adibuya kariim uu ka hadlayay muhiimadda ay leedahay in laga hortago fikirka xagjirka iyo been abuurada al-shabaab ay ka been abuurtaan diinta islaamka ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waan ognahay in diinta islaamka ay tahay diin nabdeed waan naqaanaa macnaha jihaadka waan ognahay in jihaadka ugu weyn uu yahay in naftaada aada xumaanta ka xakamayso waana midda dadka muslimka oo idin laga rabo dadka badanaa ma oga in sidaa uu yahay jihaadku waana sababta aan u sameynay istiraatiijiyadan qaran istiraatiijiyadan qaran oo looga hortegayo fikirka xag jirka ayaa qeyb weyn ka qaadan doonta dagaalka iyo soo afjaridda kooxaha nafla caariga ee al-shabaaba maxamed cabdiqaadir socdaal warbaahinta qaranka magaalada nairobi
tobabar ku saabsan teknolojiyadda casriga ah oo ay soo qabanqaabiyeen ururka injineerada soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabduqaadir cali axmed ayaa noo diyaariyey
maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka cabdi sheekh axmed ayaa si rasmi ah u furay shirka xirfadleyda teknolojiyadda soomaaliyeed kaas oo isu keenay qobarada internetka shirkadaha ka ganacsada internetka bahda waxbarashada iyo dadka daneeya arrimaha internetka soomaaliya shirkan oo halheeskiisu yahay sida internetka uu xoojinayo dhaqaalaha dalka ayaa imaanaya markii samnog ay soo xirtay aqoon iswadarsi socday afar maalmood oo loo qabtay xirfadleyda internetka dalka gudoomiyaha samnog injineer axmed siyaad ayaa sheegay in shirkan uu yahay madal sanadle ah oo la qabto xilligan oo kale taasoo ka kooban siminaaro shirar iyo kulamo ay isku baranayaan bahda internetka soomaaliyeed
oo shirarkii hore iyo shirkanba door fiican ku lahay waxaan sidaas oo kale inaan magaceliynay iyo bartinadiskeena dhammaantiin waxaan kusoo dhoweynayaa shirka samnog t waxaan rajeynayaa shirkan inuu noqdo shir success ah oo wax mugle oo doonka kuleh sektorka ku yeelan doona wax qiimalan ay kasoo bixi doon maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka mudane cabdi sheekh axmed ayaa sheegay in haydu ay taageerayso howlaha samnog maadaama ay ka shaqaynayso horumarinta aqoonta xirfadleyda dhallinyarada somnog oo isu xilqaamay inay door weyn ka qaataan dhinaca hayada iyo isgaarsiinta qaranka iyo khaasatan internetka marka mawduuca maanta oo ah internet iyo mataqaanaa saamaynta ay ku leedahay dhaqaalaha waa mawduuc aada muhiim u ah adduunka intiisa badana maalin walbo ama shir walbo la tago aada looga hadlo loona qadariyo qaar ka mid a shirkadaha iyo jaamacadaha ka qaybgalay ayaa sheegay in tobabarkan uu wax badan ku soo kordhin doono waa arrin aad iyo aad u muhiimsan oona loo baahan yahay inay mar walba socoto as a company aan anaga private sectorka aan ka soconnaa marka waxaan u aragnaa shirkan oo kale inay aad iyo aad waxqabad u yihiin ummadda soomaaliyeed gebi ahaan waxaan u aragnaa in ay tahay social responsibility mas-uuliyad inay naga saaran tahay in aan wax ka qabanno wadanka inaan wax ku soo celinno oo isku xirka professionaliska iyo sidoo kale sar u qaadida tayada ardada iyo dadka xiiseeya filligan teknolojiyadda maalinta koowaad shirkan ayaa waxaa looga hadlay kaalintuu internetka ku leeyahay dhaqaalaha dalka iyo sida dadka soomaaliyeed ay ula jaan qaadi karaan adduunyada inteeda kale waxaana la filayaa maalinta beri ah inuu soo xiro wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan cabdiqaadir cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
jaaliyadda ka soo jeeda deegaanka soomaali galbeed ee haatan ku nool dalka denmark ayaa taageero buuxda u muujiyey isbeddelka maamul ee ka hirgalay gobolkaasi waxaana ay markaasi soo dhoweeyeen madaxweynaha cusub ee loo doortay deegaankooda saro susaana ayaa warkaa nooga soo dirtay denmark aad u ballaaran oo ay soo abaabuleen jaaliyadda somaali state laguna taageeraya isbeddelka cusub ee maamulkaasi iyo soo dhoweynta madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka mudane mustafa maxamed cumar ayaa lagu qabtay isla magaalada ahus ee dalka denmark xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mida culmaawdiinka soomaaliyeed aqoon-yahano waxgarad siyaasiyiin ugaasyo haween iyo dhalinyaro xafladda ayaa inta ay socotay waxaa dadkii halkaasi ka hadla ay soo dhoweeyeen guud ahaan isbeddelka halkaasi ka dhacay isbeddelka furfurnaanta leh iyo maxaan ku dhahdaa dimuqraadiyadda leh isu soo dhowaanshaha anigoo kaga faa'iidaysanaya runtii fursadda qaaligaa waxaan runtii halkan rabaa inaan baaq uga diro dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto gaar ahaan deegaanka soomaaliyeed in ay muujiyaan midnimada hadda muuqata inay xoojiyaan dadka wadajirka ay muujiyaan shicaarkan ama taargetkan guud ee ah midnimo iyo maaragtay isku duubnaan iyo soomaalinimo aan wax ku nahay wuxuu ka wadaa abwaanku yacni ummadda soomaaliyeed saasay isu tirisay gidib halhookii amarkaasay sameeyeen oo waxay sameeyeen wada tashigaasi ummadda soomaaliyeed ma nabadgelyo iyo wada noolaansho walaaltinimo ma keen weyday waxaynu ognahay isbeddelka ka dhacay geeska afrika gaar ahaan waddanka etoobiya waxa weeye wuxuu saameeyey guud ahaan geeska africa ama dowladaha la yidhahda east africa waa in dad cusub la keenaa waa inuu dhiig cusub yimaado waa inuu waa inuu testi gareeyo nidaamka uu ku shaqaynayo siduu qaraarada u qaadanayo oo decision making process ururkii waddanka xukumayay iyo isu imaatinkiisu waa inuu isagana lafteedu oo uu adag yahay waxaa ka mid ah
isbeddelka cusub ee ka dhacay maamulka etoobiya dhammaanteed etoobiyada weyn marka waxaan aada ugu faraxsannahay oo aan halkan talo wixii nagu jira aan uga soo jeedinaynaa in uu ilaahay ku anfaco ilaahay ku garab galo isbeddelka quruxda badan oo ka dhacay geeska afrika gaar ahaan qaybta aynu inagu ku leenahay dalkaas weyn oo etoobiya oo isna isbeddel cusub ka dhacay inaynu ku tusno suxuurteenna taageerno u hambalyayno u ducayno shirkan waa shir taageero jaaliyadda dowladda deegaanka soomaalida ee ku nool magaalada caws ee denmark shir ay yeelatay siddeed iyo tobankii oktoobar labada kun iyo siddeed iyo tobanka oo maanta ah oo ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada sida waxgaradka culimo sahare sheekh maxamuud cali
hagaag sahra suusaana ayaa warbixinta nooga soo dirtay dalka denmark halabuurka naqshadaynta xafladaha oo dhiirigelin qoysaska lamaanaha ah u ah ayaa soo jiitay dhalinyaro badan oo caasimadda muqdisho ku nool sagal axmed oo ah gabar fikrad cusub ku soo kordhisay arrintan ayaana waxaa warbixin ka diyaariyey waryahayaga muxiidiin macalin cabdulle
waxay ku howlan tahay diyaarinta mid ka mida barnaamijkeeda naqshadaynta oo ay u samaynayso macaamiil la soo xidhiiray oo doonaya in gabar lamaanihiisa ah uu si lama filaan ah u guddoonsiiye hadiyad qaybtan waxaa lagu magacaabaa romantic waana mid ka mid a qaybaha ay samaysatan loogu dalbashada badan yahay si gaara waxaa uga dalbada lamaanayaasha ma ahan howl sahlan marka loo eego hababka iyo shaqada adag ee loo marayo diyaarinta barnaamijkan waxay adeegsataa agab loogu talagalay naqshadaynta xafiisyada aroosyada xafladaha gaarka ah iyo goob kastoo u baahan qurxin iyadoo agabkaas qaarkood ay uga yimaadaan meelo ka baxsan dalka sagal axmed xuseen oo ah milkiilaha sagal designer shaqadan way jeclay diraanteedii laakiin waxay ku dhiiratay inay bilowdo oo ficil ay u beddasho sannad ka hor
dabcan walaa fikirkaan horta anuu yaraa jeclaa waxyaalaha qurxiska hoteelada iyo waxyaalahaas uu qurqurxin jiray marka hore laakiin fikirkan dabcan ahaan yan inuusan ka jirin hoteel la qurxiyo ama romaati guryo lagu sameeyo iyo dabcan waxay ugu dhashtay labada kun lix iyo tobankii
waxay wakhti ku bixisay sidii bulshada ay uga gadi lahayd adeegyada ay samayso oo dadka qaarkiis aanay ka haysan faham badan balse iminka waxay leedahay macaamiil badan oo jeclaysa adeegyada ay samayso dabcan horta dadka muqdisho joogo badanaa waxay u baahan yihiin wixii juhdi lagu bixiyo oo laga gado marka horeete dadka waa ka gedi jirnay waxyaalaha qurxino asxaabta u sameyn jirnay iyagoo feriye waa waa ka shaqaysiin jireen inay dadka maskaxdooda ka dhaadhacdo dabcan alxamdulilah barnaamijka dadku way fahmeen qof walba aroos dhigana hadda hoteelka markuu soo jaarto wuxuu raadinaya qof u qurxiyo waxaan nasiib yeeshtay qofka keliya ugu horeeya muqdisho inuu wax qurxiga ka bilaabo dadka ku xiran adeegyadeeda waxay inta badan kala soo xiriiraan barteeda facebook waxayna mararka qaar ku qaabishaa hoygeeda inkastoo ay rajeynayso inay yeelato goob rasmi ah oo lagu soo hagaago haa anagaa la xiriirno oo waxaan aragnay beejkeeda ay aragnay waxaan aragnay iyadoo dhisaano badan sameynayso qurux badan sidaa darteeda markadan waa wacnay waxaan waa la xiriirnay waxaan dhahnay dhisaankaas aa u baahnay inaa noo samaysid kadibna inoo samaysay aadaan ugu faraxsanaa sida igu wacnay igu samaysay waxaa caawiya asxaabteeda oo qaarkood ay bartay hawshan waxayna markaan aaminsan tahay inay hawshan u tahay shaqo nolosheeda ku filan oo iyadu ay samaysatay alxamdulilah horta waxa soomaalida badanaa markii loo ganacsiga maxay ka faa'iiday way ku adagtaa inay sheegaan laakiin dabcan aniga sagal ahaan alxamdulilah waa ka faa'iiday sababtoo eh wuxuu ilaah eebbe ku siiye lagama deeriyo barnaamijkaa markaa bilaabaya qarashka iga galay iyo fikirkii iyo juhdigaa soo bixiyey waxaa leeyahay waa ka miro dhalaa welina waa rajeynaa inaa kasii miro dhalo alxamdulilah faa'iida weynna waa ka gaari doonaa
muxyidiin macalin cabduleysan t v
halkaa warkaa kala socoteen dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya halkaa markaasi aanu kaga gudino qodobadii gudaha markaana qodobka warka dibadda hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo dowladaha midowda yurub ayaa shaki weyn ka muujinaya bayaankii ka soo baxay sacuudiga ah ee ku saabsanaa dilka wariye jamaal khashooqi kaasoo ay sheegayeen inuusan haatan aysan dowladda sacuudigu si cad ama si faahfaahsan u caddaynin dilka hay-adaha u dooda waa hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in xukuumadda riyaad ay isku dayeyso in ay iska nadiifiso khaarijinta weriye jamaal khashooqi iyada oo ku andacoonaysa inuu dhintay dagaal iyo gacan qaad dhacay kadib kaasoo ka dhacay gudaha qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga dowladda faransiiska ayaa dhankeedu sheegtay inay jiraan su-aalo badan oo aan weli laga jawaabin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka faransiiska gian yefis ayaa dalbanaya in la sameeyo baaritaan buuxa hogaamiyaha dalka jarmalka angela markel haweeneyda lagu magacaabo ayaa dhankeedu sheegtay in bayaanka sacuudiga uu yahay mid aan dhammaystirnayn loogana baahan yahay in dilka suxufiga ay faahfaahin dheeraada ka bixiso balse qaar ka mid a dowladaha carabta ayaa ee saaxiibka dhowlaha boqortooyada sacuudiga ayaa waray soo saareen waxa ay ku taageereen dowladdaasi dhinaca kale saraakiisha turkiga ayaa waxa ay wacad ku mareen in ay baaritaanna waa in ay soo bandhigi doonaan faahfaahin buuxda oo ku saabsan dilka weriye jamaal khashooqi kadib markii sacuudigu uu markii ugu horreysay aqbalay in jamaal lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul sacuudi carabiya ayaa maalintii jimcaha ahayd sheegatay in masar khashooqi allah u naxariistee uu ku dhintay dagaal ka dhacay gudaha qunsuliyadda saraakiisha turkiga ayaa markii hore sheegay in ulakac gudaha qunsuliyadda loogu dilay kadibna meydkiisa la jarjaray waa bilowgii toddobaadkan ayaa saraakiil turki ah oo aan magacooda la saacinin waxa ay warbaahinta u sheegeen inay hayaan codod iyo muuqaallo muujinaya dilka weriye jamaal khashooqi boqortooyada sacuudiga ayaa waxa ay wajahaysaa cadaadis aada u xoogan oo kaga imaanaya beesha caalamka waxaa la xaqiijiyey in dilka weriye jamaal khashooqi ay markaasi geysteen oo ay gudaha qunsuliyadda ku sameeyeen ama ay ku dhex dileen rag ka socday sirdoonka dalka sacuudiga kuwaasoo lala xiriirinayo inay si aada markaasi ugu dhow yihiin dhaxal sugaha boqorka dalka sacuudiga maxamed bin salmaan waxaa wararka soo baxayaahi ay sheegayaan haatan in la hayo caddaymo muujinaya in weriyaha dilkiisa marka la samaynayey la fasaxay shaqaalihii ka shaqaynaya qunsuliyaddaasi kadibna kaamirooyinka siisiga ee ku xihan qunsuliyadda la demiyey taas ayaana abuurtay shaki aada u weyn oo markaa sababi kara in ulakac ama markaasi loo qaadan karo in ulakac loo dilay weriya jamaal khashooqi dhegeystayaal warkii caalamka ee aad ka dhegeysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda waa nagaynta anigu axmed caalika ayaa warka idinla socodsiinayey waxaana soo saaray cabdirasaaq sheekeeye intaan warkan war lamida dib ugu kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu